madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa guddiga gurmadka fatahaadda ee beledweyne waxa uu ku wareejiyey deeq sanadkii hore ay dowladaha soomaaliya iyo jabuuti ugu deeqeen in wax looga qabto fatahaadda magaalada beledweyne warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane maamul goboleedka hirshabeelle ayaa si rasmi ah ugu wareejiyey guddiga gurmadka beledweyne lacag dhan hal milyan boqol iyo afartan kun oo dollar lacagtaasi oo ahayd deeq loogu talagalay wax ka qabashada fatahaadda beledweyne lacagtaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa lix boqoloo kun oo dowladda jabuuti ay ku deeqday shan boqoloo kun oo dowladda dhexe ay ugu deeqday beledweyne iyo afartan kun oo ka timid guddiga gurmadka heer qaran xafladda wareejinta lacagta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil ka socotay ciidamada amisom gaar ahaan dowladaha jabuuti iyo ethoobiya wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska maamulka hirshabeelle jaamac xuseen xaashi ayaa lacagtaasi ku wareejiyey guddiga gurmadka beledweyne iyadoo jeeg ah waxaa farxad weyn oo ah anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada iyo magaca madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle inaanu maanta ku wareejino guddigii fatahaadda lacagtii ay ku soo caawiyeen fatahaadda walaalaheena reer jabuuti oo dhan lix boqol oo kun oo ka mid a lacagaha aynu maanta wareejinayno sidoo kale wareejino jeeg ay ku qoran tahay shan boqol iyo afartan kun oo dowladda federaalka soomaaliya ugu deeqday fatahaadda magaalada beledweyne laga guddoomo lacagtaas
xaaji cismaan dhagaxow guddoomiyaha guddiga gurmadka beledweyne ayaa waxa uu ka warbixiyey lacagtii ay horu u hayeen iyo midda lagu wareejiyey marka laysku daro wadarta guud inta ay gaarayso horey waxaan u haysanay boqol iyo soddon kun oo dollar oo uruursanay annagoo intaa haysanaa somalilan waxay keeneen lix boqoloo kun laba boqoloo kun oo ka mid ah waxay ku quudiyeen afar kun oo qoys afar boqoloo kun ayaa nooga hartay oo aan ku shubannay soddon iyo laba kun midowda jaamacadaha muqdishoe naga soo gaartay afar kun iyo siddeetan iyo shanna waxay naga soo gaartay iskuulka sheekh maxamed macallin shan boqol lixdan iyo lix kun iyo siddeetan iyo shan dollar ayay isku noqotay magaalada waxaan ka biyo celintii hadda waxaa ku baxday keliga muxuu ahaa kelyokelyo iyo qooqane iyo waraabaale iyo magaalada biyo celinteedu waxaa ku baxay boqol iyo labaatan iyo toddoba kun oo dollar intaa markii laga jaro waxaan haysannay afar boqol soddon iyo siddeed kun sagaal boqol sagaashan shan haddana waxaa lagu daray milyan iyo boqol iyo afartan hadda waxaan haysannaa isku darka lacagtan dambe waxaa wareejiyey jabuuti lixdii boqol oo kun oo dowladda jabuuti laga sugaayey iyo shan boqol iyo afartan kun oo dowladda federaalka ay bixiyeen waxay isku noqdeen marka tuutalkaasi milyan iyo shan boqol iyo toddobaatan iyo siddeed sagaal boqol sagaashan iyo shan milyan shan boqol toddobaatan iyo siddeed kun sagaal boqol sagaashan shan ayaan hadda haysannaa taasina ay bilow ka tahay in biyaha lagu leexiyo magaalada ee dadka reer hiiraan ama beledweyne meel kastay jiraan dal iyo dibadna inay ka qayb qaataan oo intaasay kaalmo ay noo noqoto xubno ka mid ah guddiga gurmadka beledweyne ayaa sidoo kale waxa ay ka mahad celiyeen lacagta lagu wareejiyey waxaana ay sheegeen in guddiga iyo shacabka beledweyne markan looga fadhiyo waxqabad muuqda
lacag muddo ay sugaayeen hiir shabeello ay hayeen oo beledweyne fatahaadda looga talagalay oo dowladda federaalka iyo walaalaha reer jabuuti ay bixiyeen soo garguurinaysa maanta nagu wareejiyaan annakoo ah guddigii fatahaadda degmada beledweyne madaxweynaha hiir shabeelle nagu wareejiyey reer hiiraan mudda ay xantamayeen oy dhahayeen xaggee aadi lacagta iyo xaggee jirtaa iyo maladembile baa la yidhi xaggee jirtaa iyo dadka ma sugto mahar male ay soomaalida tiraa lacagtaas maanta meel fagaaraa lagu wareeji waxqabad baa loo baahan yahay maanta cidda wax qaban waayso ama hadal beenna iyo derbiilo fadhiisane wax tari mayso dalkan waa burbursan yahay soddon sano wuu burbursanaay dhibaataa ka dhacday nin walba waxaa la rabaa dal ii dibid maanta waa ismaqlaynaa in wax loo qabto hore loo socdo biyo aan iska xirno aan walaalnimo iyo islaamnimona aan ku dhaqanno oo baahida jirto iyo aan isu hambayno ninka mas-uulkana aan xushmayno ninka wax keenana aan qadarino korneyl cabdiraxmaan riyaale oo ka mid ah saraakiisha ciidanka jabuuti ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in lacagtii deeqda markan lagu wareejiyey gacanta guddigii loogu talagalay waxaana uu sheegay in maanta wixii ka dambeeya guddigaasi ay dadka beledweyne kula xisaabtamaan anigoo ah taliyaha sare ee hadda loo soo magacaabay gobolkan hiiraan korneyl cabdiraxmaan riyaale xafladan maamuuska leh ee lagula kala wareegayo lacagtii fatahaadaha ay ugu talagaleen ummadda soomaaliyeed meeshii doontaba joogtay ay qayb ka ahayd lix boqoloo kun oo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti musan ismaaciil cumar geelle iyo ummadda reer jabuuti ay ugu soo tala galeen ummadda reer beledweyne kuna soo caawiyeen si ay uga baxaan dhibaatada weyn ee fatahaadda ay keenayso had iyo jeer waxaan leeh lacagtani maanta ma ay wareegin hore bay u wareegtay dowladda soomaaliyeed ugu wareegtay maanta waxay ka wareegaysaa dembigii madaxweynaha waare lagu haystay unbay ka wareegaysaa waxayna gashay gacantii loogu talagalay gacantii guddigii loogu talagalay gashay haddeeta shacabku wuxuu la xisaabtay waxa weeye raggaa guddiga guddigana waxaa la yidhaahaa in fudaydiyo meeshii loogu talagalay ummaddaasi soomaaliyeed ugu talagashayna inaad ku fulisaan ilaahay aan inugu garab qalo madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay qiimaha uu ku kacayo in beledweyne biyaha looga wareejiyo aanu ku filnayn guddiga dadka beledweyne iyo maamulka hirshabeelle midna waxa uu sheegay in loo baahan yahay taageero kale iyo dhaqaalo badan
in xal laga helo fatahaadda lacagtaanu kuma filna ma ku filna guddiguna kuma filna hirshabeellena kuma filna waa arrin u baahan webigan in la dhiso waa arrin u baahan webigan in la qodo waa arrin u baahan buundooyinka magaaladu waa ka warqabtaane fatahaddii qayb ka qaateen buundooyinka in la furo si cusub loo dhiso waa arrin u baahan buundooyin kale in la saaro ilaa laba buundo kale ayaa naqshadaynay oo hadda barnaamijkan xalka waara aan ku darnay laba buundoo kale in magaalada la saaro fatahaadda sida tooska etoobiya uga timaada in lagala xaajoodo in biyahaas maamulkooda webigii marna nagu qallalo marna nagu fataho maamulka webiga arrin in xal laga gaaro u baahan waayo intaasoo howla ayuu webiga in wax laga qabtaahu u baahan yahay sidaas daraaddeed waxaa lagama maarmaana sida guddigu isugu duuban yahay oo isu aaminsan yahay bulshaduna inay iskugu duubnaato xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne